barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan nah dhegaystayaal waa maalin axadah bisha agosna ay tahay afar iyo toban sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan wadajir idinkala socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad ku maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo kabaha caseeya oo lacagta uu ka helo ku iibsaday gaadiid bajaaj ah
dhaqaale wixii ga soo gala ka shaqaynta baalashka iyo baawar meerista waxay igu taagan tahay saddex kun iyo afar boqol ee saddexdii kun iyo afartii boqol waan ka- baalashkii baawar meerista ma ka soo shaqeey inaan baa i wado dilo waraa aniguna shaqadadii caadiga awel baan ka iibsaday bataato ma ka shaqaysanaya labaa marka ay shaqaynayeen marka tii hore ay shaqaynaysa intaan bedelaan tu cusub ku bedeshay
waxaad sidoo kale maqli doontaan waa sidee xaaladda ganacsi ee soomaalida ku nool dalka kongo halkan kolley shaqa un baanu u joognaa anigu kolley shirsiyan waan ka shaqaynayay oo in muddo aadan joogay ilaa twenty thirteenkii baan joogay waanan ka shaqeeyaayo shirkad kaasi la yidhahda baan la shaqeeyaa oo biyaha sifaysa oo degan gobolkan aan kaala hadlayo dhinacii heesaha ayaanan iyana ka marnayn
akhlaaqda xishoodka asluubta caddeeca dulqaadka iimaanka aadmigu kama sinna aqoonta
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijkan dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka
boqolaal ruux oo dibadbaxyaal ah ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka filibiin maanta oo axad ah kuwaas oo ka caraysan qorshe uu madaxweyne rodrigo duterte uu ku rabo in uu qabriga diktaatorkii hore ee dalkaasi ferdinand marcos uu ugu raro xabaalaha haliyeeyada ee magaalada manila banaanbaxyada oo sidoo kale ka dhacay meelo badan oo waddanka ah ayaa u muuqda kuwo aanan waxba ka bedelayn go-aanka madaxweynaha oo ku adkaysanaya in xabaasha madaxweynihii hore uu keenayo caasimadda manila bisha soo socota hogaamiyihii hore ee dalka philibiins ferdinand marcos ayaa loo doortay xilka madaxweynaha sannaddii kun iyo sagaal boqol shan iyo lixdankii xukun deg deg ah oo uu waddanka geliyey sannaddii kun iyo sagaal boqol laba iyo toddobaatankii waxaana lagu eedeeyaa in uu geystay gabowdfallo ka dhan ah aadanaha iyo in uu luunsaday hantida qaranka
kumanaan shacab ah oo reer siiriya ah oo riyaaqsan ayaa maalintii sabtida ee shalay dib ugu laabtay magaalada lagu hoobtay ee ku taalla waqooyiga caasimadda manajib maalin kadib markii dagaalyahano uu garab siinayo maraykanka ay ka saareen kooxda daacish degaankaasi oo ku dhow xuduudda dalka turkiga muuqaal fideyo ah oo laga daawaday telefishinka layidhaahdo kurdistan ayaa muujiyey gawaari tiro badan oo ka gudbaya wadooyinka burbursan oo kadib u imaanaya rag dumar caruur iyo dad kale oo isu soo ururay oo lugeynaya oo ka soo noqonaya hareeraha dalka oo dhan oo dib ugu noqonaya magaaladaasi mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a xubinteenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaan dhegeystayaal kusoo qaadanaynaa ganacsiga soomaalida iyo sida uu ugu fidayo dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika iyo weliba wiil dhallinyaro ah oo kabaha caseeya oo ku nool magaalada boorama oo iibsaday gaadiidka yaryar ee bajaajka loo yaqaano isagoo lacagta uu ku iibsadayna ka urursaday kabaha uu baalasho ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonnaa dalal badan oo ku yaal qaaradda afrika oo ay si weyn ugu soo badanayaan dadka soomaalida ah ee ganacsiyada kala duwan ku lehi iyaga oo u badan dhinaca gaadiidka isu gudbiya ganacsiga qaarkood ayaa ganacsiyo kala duwan ku haysta deegaanno kala duwan iyo dalal kala duwan oo ku yaala bariga bartamaha iyo weliba galbeedka afrika waxaana meelaha ay soomaalidu ka ganacsato ka mida kaalmaha shidaalka iibiya qalabka dhismaha iyo weliba warshadaha biyaha sifeeya haddaba waxa aan khadka telefoonka ee dalka kongo aan kula xidhiidhay zakariye jaamac muuse oo ah wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya warshad biyaha sifaysa oo ay soomaali leedahay zakariya ayaan ka waraystay ganacsiga soomaalidu ay dalka kongo ku leedahay iyo weliba meelaha ay ka ganacsadaan iyo weliba isaga laftigiisu waxa uu warshadaasi ka qabto zakariyow horta halkaad ku sugan tahay xilligan aad ila hadlaysid bal waxaad aniga iyo dhegeystayaashaba noo sheegtaa goobta aad ku sugan tahay ismaaciilo waxaan ku suganahay dalka congo congo d r c waxaan gaar ahaan joogaa gobolka katanga oo caasimadiisu tahay lubumbashi magaalo likasi la yidhahdo lubumbashi laga xukumada ka hadlaya hadda halkaas maxaad ka doontay bal dad badan baa dee dalka congo waxyaabo badan baa lagu xasuustaa anoo u tegi doona dhinaca kale maxaad ka doontay
ismaaciilo halkan kolley shaqa un baanu u joognaa anigu kolley shaksiyan waan ka shaqaynayay oo ilmi daaran joogo ilaa twenty thirteenkii baan joogay waanan ka shaqeeyaayo shirkad kaasi la yidhahdo baan la shaqeeyaa oo biyaha sifaysa oo degan gobolkan aan kaala hadlayo shirkaddan aad ii sheegtay inay biyaha sifayso yaa iska leh shirkadda soomaalida iskale dad soomaaliyada ay shirkadda iskale waxay xaafada ku taallaa caasimada gobolkan ka tanga ee lumubashi halkaasaa biyaha lagu safeeyaa laga soo saara ismaaciilow soomaalidu ganacsiyo kala duwan ma ku leeyihiin oo biyahan warshadan aad ka shaqaysid ka baxsan ma leeyihiin ganacsiyo kale aada iyo aad way leeyihiin horta si guud soomaalidu intee sida lagu yaqaano wadamada central africada zambia iyo kongadan aan kaala hadlayo inta badan soomaalidu waxa ay caanka ku yihiin ka shaqeeyaana yaqaanaan waxa weye transportationka gawaadhida waaweyn xamuulka qaada kuwaasay ka shaqaystaan laakiin beryihii dambe sanadihii udambeeyey saddexdii sana u dambeeyey waxaa lala galay tartan fara badan markaas suuqii baa lagu ceebiyey transportationkii uu yaraaday hadda ilaa labadii sana dambeysay markaa waxay bilaabeen ganacsiyo kala duwan sida warshadan aan hadda ka shaqaynayo iyo iyo iyo petrol stationada goobaha stationada ayay iyagana bilaabeen ganacsiyo yararoo saasoo bay bilaabeen hadda soomaalidu ismaaciilow oo ay xaggeeda u jeesteen markii suuqii transportationku soo yara xumaaday marka dad intee la eegoo soomaali ah baa jooga may ku badan yihiin mise way ku yar yihiin dalka congo
dalka congo guud ahaan soomaalida joogtaa ma badna aad bay u yar yihiin waxayna ugu badan yihiin gobolkan aan hadda kaala hadlayo ayay soomaalida congo joogtaa ugu badan tahay caasimada dad aan lix qof gaarin baaba joogada laakiin gobolkan aan hadda kaala hadlayo waxaa lagu soo batay oo degista wadankan la bilaabay maadaama wadan iska yar qalabaaso badnaa ahaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii laga soo bilaabo xilligii aniga aan imid ayay soomaalidu ku soo badatay soo degtay zakariya waxaad iiga warrantaa waxaad ii sheegtay in soomaalida xiliyadan dambe ay ku soo badanayaan tiro ma qiyaasi kartaa intay la egyihiin soomaalida hadeer gobolkan aad joogto kale ku sugan bal maxaad ku qiyaasi lahayd
ismaaciil kolley waxaan filayaa intii dambe hadda dib bay uga yaro noqnoqdeenoo sida sida wadanka bolosigiisu ma wanaagsana markaa hadda waxay bilaabayaan soomaalidu inay ka noqdo dib uga noqnoqoto laakiin guud ahaan waxaan odhan karnaa ilaa laba kun ilaa kun iyo toba boqol oo qof waa degan yihiin wadanka waa joogaan waan gartay laakiin soomaalida inta badan timaadaa inta kaga badan yihiin oo waxay kasoo galaan dhinaca zambia waayo gobolkani waa gobolka zambia ugu xiga soomaali badan oo zambia degan baana halkan ganacsi kuwa inta badan timaada kala noqoto oo aan soomaali bermiga ugu fiican wadanka marka ganacsigan biyaha iyo tareelayaasha iyo gas stationada mooyaane maxay kale oo soomaalida halkaa joogtaa ka ganacsataa
soomaalida ismaaciilow sida markii horeba kuu sheegay wadamadan central africada waxa keliya ay ka shaqeysan jireen transportation buu ahaa imaka intii labadii sano u dambeysay ayay ganacsiga kala bilaabeen sida warshadan aan hadda kaaga sheekeynay aan ka shaqaynayo iyo barooseshinyada iyo warshada roo sharaabka soo saarayo ganacsiyada warshadaha roobida iyo ganacsiyada yaroo saasa dukaamo iyo wax saas ay hadda bilaabeen laakiin shaqadooda caadiga ahee soomaalidu ka shaqaysa ismaaciila waa transportationka xasiloonida gobolku sidee bay tahay iyo go- iyo guud ahaan dalka congo oo kale
xasiloonida gobolka ismaaciil wadam sanadihii hore lixdii sane imika lasoo dhaafan dhahdee wadanka aada buu isaga deganaa horumar buu sameynayay magaalooyinka waa la dhisayey si fiican buu socday laakiin dahan u dambeeyey doorashada khalkhal baa ka jira xagga doorashada laga cab- laga cabsi qabaa muran doorashaa jira marka kambeyadii waaweyneyd wadanka ay ku tiirsanaa waxay statementigii ay wadanka geliyeen bay joojiyeen marka xoogay waxaad moodaa dadkii inay baqayaan oo kintaasho oo kale caasimada mudaharaadyaa ka dhacaya marka xoogay dhibaatooyinkaasadaa jira laakiin dhib kale oo hadda weyn oo la taaban karaa ma jiro aan cabsidaa guud ee doorashada laga qabo dhinaca macdantoo kalea caan ku yahay dalkan congo in laga shaqaysto oo kale n bal dadka noloshooda iyo dhinaca macdanta iyo dhaqaalaha ka soo baxa iyo arrimaha iyaga ma u kuurgashay weli
ha aada iyo aad ismaal wadanka waxa ugu badan ku tiirsan yahay waa macdanta weeyaan kambaniyada ugu badana wadanka joogaana wax kala kama shaqeeyaan waxaan unbay ka shaqeeyaan macdan dadka wadanka ku noolina wax kala kama shaqaystaane ama kambani macdanta ka shaqeeyay u shaqo tagaan ama iyaga laftoodaaba macdanta u shaqo taga oo oo ka shaqaysta hase ahaatee wadanka si guud haddaynu u eegno dhaqaalaha kasoo baxaya waxaad moodaa inaan sidii ku habooneed loo maamulin sidaa darteed dadka wadanka ku noolay waa dad aada u fakiira oo nolol aada u hooseysa ku nool tiradooda ugu badan taana waxaa sababaya kolley hab habka dhaqaalaha wadanka kasoo baxaya ma xuma laakiin qaabka loo maamulayo oo aan ahayn qaab habboon ayaa kalifaya in ay dadku nolol aada u hooseysa ku nooladaan kaasi wuxuu ahaa zakariya jaamac muuse oo ku sugan dalka kongo oo khadka telefoonka iigu warramayey haddii aynu zakariya iyo waraysigaasi intaas kaga nimaadno haatanna dhinaca iyo magaalada boorama ayaynu u kacaynaaye magaalada boorama ayaa wiil dhallinyaro ah oo kabaha caseeya ama baalashle ah wuxuu urursaday lacagta uu maalintii ka helo kabaha uu baalasheeyo isaga oo ka iibsaday gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaata haatan isagu weli kabihii ayuu baalasheeyaa oo lacagtiisi ayuu ka helaa sidoo kalena waxa u shaqeeya gaadiidkii uu iibsaday oo isna maalin walba lacagi ka soo gasho iyada oo uu qof kale u wado haddaba wariyaha v o ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay oo warbixintan inooga soo diyaariyey maxiyadiin waa wiil daayar oo baalashle ama se caseeye ah maxiyadiin waxaan kula kulmay isagoo maanta ku sugan goobta uu ka shaqeeyo maxay tahay shaqada aad ka shaqaysaa waxaan ka shaqeeyaa baalashka iyo baawar meydhista magacaygana waxaan ku bilaabay muxiidiin cabdi xaaji baa la idhahaa waxaan joogaa hunteerreys shaqadeedu waxay tahay inaan kabaa baalasheeyo baabuurtana maydho
muddo intee leeg ayaad baalashkaa ka shaqaynaysay iyo maydhista baabuurta laba sano adugu intaan hoteelka jooga inta suuqaan joogana aduu dhowr bilood ma suuq ka shaqaynay intaan baalashka markaan bilaabay kadibna hunteelka unbaa laygu yeedhay qoyskiinu halku degan waalidkaa muu nool yahay mise wuu dhintay aabaa dhintay laakiin hooyaday jabuuti bay joogtaa iyaad markaa halkan la nooshahay oo noloshaadu ay ku tiirsan tahay ama se aad qoyskiina intee joogta halkan aad la nooshahay waxaa jooga walaalahay walaalkayga weyn iyo walaalkayga yar inta kale gabadha kale waa dhimantay laakiin imika waxaan ku noolnahay magaalada gabadh walaalkayba jooga corodkaygia bal waxaad ka warantaa shaqadan aad ka shaqaysa ee baalashka maxaa faa'iidee aad ka heshaa nolol maalmeedkaaga iyo waxyaabo kale maxaa ka mid a nolol maalmeedkayga oon ka helaa wixii wixii cuntada iyo masaariifteeda iyo wixii dhigaalama ka helaa maxaad yoomkii ka heshaa dhaqaale ahaan dhaqaale ahaan waxaan ka helaa mar toban doolar mar shan doolar laakiin markaan wax waayo markaan tobanka doolar shaqeeyay yoomkayga ugu filay
dhowaan waxaad iibsatay bajaajkan magaalada inta badan ka shaqaysa seed u iibsatay bal ka warran dhaqaalaha aad ku iibsatay xaguu kaa soo gala dhaqaale wixii iga soo gala ka shaqaynta baalashka iyo baawar meydhista marka maxaa lagaa siiyey bal hadda bajaaj taayar eed ka iibsatay dhaqaalaha baalashka aad ka shaqaysatay amase baabuurta aad ku maydho ee ay kugu taagan tahay waa mise waxay igu taagan tahay saddex kun iyo afar boqol saddexdii kun iyo afartii boqol waan ka- baalashkii baawarmerisna ma kasoo shaqeey yaa ku wada ee markaa kuugu shaqeeya bajaaj inaan baa i wado dilo waraa anuguna shaqadadii caadiga awel baan ka ibsaday bajaajo ma ka shaqaysanaya labaha markaa ay shaqeynayeen marka tii hore ay shaqeynaysa intaan bedelan tu cusub ku bedeshay bajaajka imika aad iibsatay eed ka iibsatay lacagta baalashka iyo baabuur mayrista kaa soo gasha iyadana lafteeda imsan kaaga soo xerooda masaarifta wiilkiiyo shidaalkaygiiyo iyo dhigaalkaygu kasoo baxaya u fiican toban doolar iyo mar toban doolar iyo wixii ka badan ma marmar kasoo baxaan inta ugu badan masaariftiisu ka shaqaysanaya iyo dhigaalkayga baasha maadaama wiil daayaraa tahay oo shaqada ka bilaabay baalash iyo baabuur mayris imikana iibsaday bajaaj oo bajaajtiina ay u shaqayso baabuurtiina maydha baalashkiina sameeya maxaad ku hamiyeysaa hamigaygu wuxuu ku weyn yahay inaan yeesho dukaanaama fara badan ama hoteelo caalamiya marka dambe la idhaaho maxiyadiin wakaa hiigsigiisii weynaa u gaadhay marka horena kasoo bilaabay bajaaj marka dambena iibsaday hoteelkaa weyn ama filaya inaan hotel yeelan karo kadib marka dambe walaalahaagan kaa weyn iyo kuwa kaa yar iyagu maxay ka shaqeeyaan iyagu nool maalmeedkooda suuqay ka shaqaystaan inta ugu badan iyagu waxay soo saaraan dee midu xa- caruurtii soo shaqaystaa mid kalena iska dhalinyarada suuqiisu ka shaqaystaa laakiin weli isagu dadaalkiisa weli ma gaadhin ma is caawisaanoo walaalaha ma caawisa qoyskiina ma caawisa hooyadaa waxaad sheegtay inay jabuuti joogto xidhiidh ma leedihin waan leenahay xidhiir laakiin inta ugu badan halkan walaaliyaa la hadla anugu inta ugu badan biisiga shaqadan ka shaqaysta wakhtiyada qaarkood fursad ma u heshaa inaad waxbarasho hesho haa waan helaa habeenkii oo kale inaan wax barto iyo subax inaan iska shaqaysto habeenkii inaan tago iskuullada baraafatka habeenkii la dhigto waxyaabaha aad barato habeenka ee dugsiyada brifatka ka barato ee gaarka loo leeyahay maxaa ka mid a ka mid a luuqadda ingiliishka iyo carabiga iyo tarbi- aduu carabiya ingilish carabi iyo ingilish iyo soomaali iyo xisaab iyo waxaasaad dhigataa Ha- heerkeed maraysaa xagga waxbarashada aid baan marayaa fasalka sideedaad baad maraysaa ma is leedahay heer jaamacadeed sii gaadh oo waxbarashadaadu ha gaadho heer jaamacadeed haa haddii mar laga shaqaynayo anaa shaqaysanayo faa'iidadii iskoolka ii soo baxayo waan inaan sii wato ilaa jaamacada uun ku hiigsanaya da'daadu imika imintay maraysaa bal hadda da'daada markaad dadka u sheegtay ku dhegaysanaya da'deedu sideed tumay maraysa laakiinse wakhtigii hore eed yarayd inaad waxbarasho gasho waad awoodi kari weyday sooma laakiin markii aan dadaalkaygii ahaa inaan lacag badan baalashkaiyo maadhisan ka helo ayaan ku hiigsaday inaan iskool galo iskoolkii kadib markaan galay inaan shaqadaydu sii fiicnaatayna waan aniga bajaaj iibsaday iminka hadday bajaajadii shaqaynayso jaamacadna waan gaadhi karaa inta badan baraha bulshada waad isticmaashaa facebook oo kale waad isticmaashaa bal ka waran maxaa kaaga soo baxay ee facebookyada ee aad ka dheehataa facebooka wax badan dad badan oo baalashlayaalo jooga magaalooyinka qaar way jiraan oo la xidhiidho sida bed baalashlihii hore oo kale iyo dad badan oo mar lasoo dhigo facebookyada waan arkaa baalashlayaala laakiin iyakuna dadaalkooga gaadhi- ay gaadhi doonaan aad buu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo magaalada boorama kula kulmay wiilkaas dhallinyarada ah ee kabaha caseeya isaga oo lacagta uu kabaha ku caseeyo inta uu kaydsaday ka iibsaday gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajta dhegaystayaal intaas waxaa nagag barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka haddii aad fikrad haysid fadlan ha moogaanin inaad noogu soo dirtaan somali at v o a news dot com tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsiinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kaalimihii heesaha dabacsan haddaan jalleecno codka fanaanka maxamed biika iyo heesta aamina ameesha kusoo dhawaada
akhlaaqda xishoodka asluubta addeeca dulqaadka iimaanka aadmigu kama sinna aqoonta akhlaaqda xishoodka asluubta addeeca dulqaadka iimaanka aadmigu kama sinna aqoonta arxanka dadnimiyo abuurtaada afkayguma koobo ammaantaada ilaah kugusaday amina ilaah kugusaday amisha arxanka dadnimiyo abuurtaada afkayguma koobo ammaantaada ilaah kugusaday aminay ilaah kugusaday amiishay maaha keliga ku egta ilmana naxaariis la ooya agtooda ka muuqaamishaay amine amine amisha amine amine amisha indhaha keliga ku egta ilmana naxaariis la ooya agtooda ka muuqaamishaay amine amine amisha amine amine amisha ayaanka hubqaadka yalwaadka odhaahda runteeda abaarta oo ogaadto dantayda astaysa ayaanka hubqaadka yalwaadka odhaahda runteeda abaarta oo ogaadto dantayda astaysa udubka qalkiyo dhigtiisa orida weligeed adkaysa ahow samirkana ogaata ahow samirkana ogaata udubka aqalkiyo dhigtiisa orida weligeed adkaysa ahow samirkana ogaata ahow amishay ogaata indhaha keliga ku egta ilmana naxaariis la ooya agtooda ka muuqaamishaay amine amine amisha amine amine amisha indhaha keliga ku egta ilmana naxaariis la ooya agtooda ka muuqaamishaay amine amine amisha amine amine amisha
yaa salaam aan intaasi ku dhaafno heesta aamina iyo codkii baxsanaa ee fanaanka maxamed b k haya caash maxaan haysa dhinacii waxaan soo gaarnay cayaaraha cayaarahani nuurow adigaa dhalinyaro u ah bal dhegeystayaasha iyo annagaba na soo gaarsiiyey
haddii aan ku bilowno ciyaaraha olombikada adduunka ee ka soconaya magaalada rio de janeiro ee dalka brazil ciyaaryahanka asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya balse heesta dhalashada dalka britain mo farax ayaa xalay ku guulaystay bilada dahabka kadib markii uu badeeyey ciyaarta orodka tobanka kun ee mitir ciyaaraha olombikada adduunka ee ka soconaya magaalada rio maxamed faarax ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu horreeyey oo british ah oo saddex jeer ku guulaystay biladaha dahabka ciyaaraha olombikada saddex iyo soddon jirkan ayaa intii ay ciyaarta socotay dhulka ku dhacay balse markiiba sare kacay oo halkiisii kasii watay orodka ugu dambeyntiina waxa uu orodkiisu ku dhammaystay toddoba iyo labaatan daqiiqo iyo shan mirir paul tony oo ka socday dalka kenya ayaa abaalmarinta qalinka ku guulaystay halka kaalinta saddexaad uu galay tamira tola oo u dhashay dalka ethoobiya mo faarax arbacada ayuu ordi doonaa orodka shanta kun ee mitir dhanka kalena orodyahanada soomaaliyeed ee orodda afarta boqol ee mitir maryan nuux muuse ayaa shalay galankii dambe ka mid ahayd gabdhihii u tartamay orodka afarta boqol ee mitir maryan ayaa gashay kaalinta ugu dambeysay iyada oo ku oraday hal daqiiqo iyo toban ilbiriqsi waxaa haray ciyaaryahanka kale ee soomaaliya u matalaya tartankan maxamed daa'uud maxamed oo ordi doona toddoba iyo tobanka bishan waxaana uu ku tartami doonaa shanta kun ee mitir dhinaca ciyaaraha kubadda cagta haddii aan eegno horyaalka ingiriiska oo waayadan dambe noqday kan ugu xiisaha badan horyaalada kubadda cagta ee yurub ayaa shalay si xamaasad leh u furmay kadib saddex bilood oo uu xirnaa kooxda difaacanaysa horyaalka ee leicester city oo lagu furay tartanka ayaa ku bilaabatay guuldarro qaraar kadib markii ay laba gool iyo gool ku lumisay kooxda hall city oo ah koox yar oo dhowaan ka soo baxday ciyaaraha heerka labaad ciyaaryahanada kale ah adama diamande iyo robert snogras ayaa u kala dhaliyey goolasha ay hall city ku badisay halka goolka keliya ee leicester uu saxiixay riyaad mahres leicester ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay oo laga badiyo iyada oo difaacanaysa horyaalnimada ciyaarta ugu horreysa ee lagu furo horyaalka ingiriiska arsenaal ayaa ahayd kooxdii ugu dambeysay oo iyadoo horyaal ah laga badiyo ciyaarta furitaanka premier leaga waxaana xilligaasi ay ahayd sannadii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ciyaaraha kalena tababaraha cusub ee kooxda manchester city beb guardiola ayaa guul ka soo hooyey kulankiisii ugu horreeyey ee horyaalka ingiriiska kadib markii ay laba gool iyo gool ku garaaceen kooxda sunderland goolasha ay man city ku badisay mid ka mid ah waxaa rigoore ku dhaliyey sergio aguero halka goolka labaadna uu ahaa mid uu iska dhaliyey magner oo u ciyaara sunderland goolka calanka sunderland waxaa u keenay jermain devo ciyaaraha kalena kooxuhu waxay isku arkeen sidatan banley waxay gurigeeda ku garaacday kooxda swansea city oo ay ku suldaartay gool iyo waxba west bromwid albion waxay hal gool iyo eber isaga reebtay crystal palace everton iyo tottenham waxay isla dhaafi waayeen barbardhac gool iyo gool ah middlesbrough iyo stoke city ayaa iyaguna qaybsaday gool iyo gool halka sidoo kalena southampton iyo watford ay isku mari waayeen bareejo gool iyo gool ah galabta laba ciyaarood oo xiise badan ayaa jiri doona kooxda dhaqaalaha badan la geliyey sanadkan ee manchester united ayaa booqan doonta kooxda bournemouth halka ciyaarta ugu xiisaha badan toddobaadkan ay maanta dhex mari doonto kooxaha arsenal iyo liverpool qaybtii isboortiga ee barnaamijka dhallinyaradana intaa ha inoo joogo
aad ayaad umahadsan tahay nuur haatanna hees dabacsan ayaan mar kale dhegeystayaasha usoo qabanayna waa heesta halkudhegeedu uu yahay ballan
heestaasi macaaneyd ee ballan waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii dhallinyarada maanta oo ay halkaan idinkaga soo jeedinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo caasho ibraahim aadan inta aan barnaamijkan mid lamid ahan dib dambe ugu kulmi doonan waxaan idinkaga tegi doonaa sidaa iyo nabadgelyo iyo heestii ballan